بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الصنف السابع دعاة الدعة والراح qismigii oo toddobaad waa kii ugu dambeeyey waxaan cinwaan ugu dhignay qismiga ducaadka raaxada iyo macnaha waxaweyaan nasashada dadka doonayo inay dacwana wax u qabtaan wax dhib iyo mashaakil ayna soo gaarina doonayo haddee labadaas haddii la isku heli karo nin maanta dacwada kadib mari lahay maba jirabo sideedaba waxaweyaan ibtilaa-aadka unbaa lagu kala baxaa mooye haddii diin iyo adduunyo iyo nabad iyo nabadgelyo la isku heli lahaa ummad oo dhan islaamku way soo wada qaadaleed kulligeedba marka waxaan idhi waxaa ka mid ah qismi oo ducaadka ka mid ah badigood waxay ku nool yihiin dhulka reer galbeedka ah waxay jecel yihiin islaamka inay u shaqeeyaan intay kari karaan laakiin mushkilada ay leeyihiin waxa weyaan ma doonayaan islaamka sababtiisa inuu uga yimaado wax dhib ah ama maslaxadooda ay ku dhaafto liannahu waxay arkaan dadkaas dacwada hadda u ololeeyo oo yurub iyo keyrkeedaba joogo meeshaas siday ku tageen baa ayaa xaalkeeda ilaahay ogyahay oo marka horeba meesha in la tagay dad baa bad isugu riday dad baa isximbaaray dad baa malaayiin doolar kaga baxday dad baa been iyo magac u badashay meesha sida lagu tegay in lala noolaado meesha oo wixii ayaga naftooda khatar u keenayoo dhan ee laga fogaado way ka go-an tahay weliba dowladahaas waxa ay meesha ay ku heleen waa waxa wadankooda ayna ku helin dadkii awal markii wadankooda joogay shaqola-aanta ay haysatay baahida iyo cudurka ay haysatay markay xagga tageen nolol fiican bay heleen dowladihii ilmihiisii guri baa loo dejiyey masruuf baa loo qoray waxbaa loo barayaa waxaa layidhi meeshaad rabta adiga iska aad tikid maxana baasaboor baa la siiyey waxoo dhan waa u dhammaystiran yihiin marka ninka sidaas noloshaas haysto waxaa ka go-an noloshaas in intuu ku mitidi karo oo ku mitido cid uu ka yeelaya ma jirto noloshaas ayada ah inuu caro kaga shubo nin uu ka yeelaya ma leh lianna wuxuu u arkaa fursa aan badiil lahayn marka shay kasta ee noloshaas meesha uu ku haysto dhib uga keenayo waa diidaya liannahu haddii uu ismadaxtaau madaxa taago wuxuu ka cabsanayaa in wixii lagala laabto layidhaha meeshii aad ka timiday u noqo marka wuxuu ku dadaalayaa dadka sidaas ah dacwadii ama maxaan ku idhaahdaa islaamkiiba ha u adeegee dadkaas inuu iska raalli gareeyo wuxuu u necab yahay wuxuu maqloo dhan muslin nin muslina iyo gaal baa isku dhacay in la yidhaahdo murug weyn bay gelinaysaa jacaylna oo gaala kama aha nacayb muslimna ma ka aha laakiin wuxuu diidayaa arrintaas inay lug ku yeeshato oo asiga dib loo akhriyo marka waa necab yahay xataa haddii ay noqdaan muslimiinta kuwa laga gardaran yahay wuxuu leeyahay muslimiinyaha iska dulqaata adiga waxa weyaan inaad dulman tihiin dadkoo dhan baa wada arkaya intaasaa idinku filane wax oo radatu ficlin ha samaynin oo nimankan ha ka hor imaanina sidaasuu leeyahay marka ninkaas fiiri waxaa ka go-an noloshiisa dhan inuu ku beesgareeyo in nolosha maxaan ku idhaahdaa asiga uu haysto wixii la jaanqaadi karo marka ninka ceeb uma aha inuu halkaas tago ou noloshaas yaroo birbirqaysa uu iska qaata iyadoo la ogyahay waxa ka dambeeyo akhlaaqdii iyo usradii oo kala tagto iyo diin la-aan iyo waswaas iyo qalaq iyo macnaha waxa weyaan maxaan ku idhaha dad nacayb iyo ummadiiood ka go-did waa la ogyahay min meeshaas tagay aanan ka shallaynin fi nihaaya ma jirto haddii caruurta adiga aada la tagtay xataa aad ku mitidid kuwaday sii dhalan ka waran way ugu dhammaatay caqliga dadkaas ay leeyihin ay leeyihin diintooda ay la qaadanayn waa iskaga dhammaatay meesha marka qofkii hadduu dhihi lahaa aniga noloshaasaan rabaa waana ku mitidaa marka ceeb weyn kuma imaan lahayno dadka muslimiinta oo dhulkooduba ku nool badigoodba hami islaamku ma haayo nin kasta nolosha wuxuu u arkaa inuu waxyar barto meel shaqo ka helo ilmo uu korsado gurigiisa uu soo laabto uu jiifto intaas hadduu salaadaha ku degi kara waa ku dari kara waaba fiican tahayb intaa maba dhaafinayabo dadka badigiisaba sidaas ah hadduu dadkaas iska mid noqdo eed weyn ma qaban lahayn waa eed baa qabanaysa laakiin ma weynaan lahayn liannahu nin muslim ah inuu u noolaado mujarad inuu wax cuno waxa weeyaan wax qaab daran laakiin ninkan wuxuu dheeryahay wuxuu ku leeyahay may aniga daaci baan ahay haddana dacwadii uu sheegano ilaahay diintiisaan u adeega u yiri wax yar oo dhib inay kasoo gaaraan ma doonaya bal nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ninka qiimo badan ka usluub fiican ka dabeecad wanaagsan ka khayr jecel ma jirin maca daalika dacwada daraaddeed inta dhibku soo gaartay tintaada adiga madaxaada ku taallo way ka badan tahay nebiga saaxir baa layidhi majnuun baa layidhi waxaan loo reebtay saaxir baa layidhi shaacir baa layidhi waxa loo reebtay ma jirta madhayr baa madaxa laga saaray gurigiisi baa laga eriyey magaaladii uu cararay baa dagaal looga dabageeyey wahaakada marka raaxaduu nebiga waayey adiga seed ku helaysaa ma dhici kartaa innaa sanulqi calayka qowlan thaqiilan maalinkii nebiga lagu soo deji waa ogaaday arrintai waxa ka dambeeya qowl culus macnaha mas-uuliyad weyn baa lagu saaray baa layidhi marka ninkii ninkaa asiga ah wuxuu doonayaa inuu dacwadii oo dhan iyo diintii loo adeego in asiga noloshiisa lagu bees gareeyo saasuu doonaya wabittaali badala maa dacwada murugteeda uu dusha uu dhiga lahay asiga wuxuu rabaa mashaakiladiis inuu dacwada dusha ka dhigo oo ayada markaa uu noloshiisa ku bees gareeyo saasuu doonaya marka dacwadii ninkaas way ku lugo-eysaa liannahu in dacwadii ama diintii loo adeega laga mid dhiga inaad adiga noloshaada ku beesgaraysa waa qaab daran tahay ma doonayo inuu dacwadii islaamka ah asiga wakhtigiisa iyo juhdigiisa uu ku bixiyo mana doonayo haddana dooni maayo inuu naftiisa ka fogeeyo u yidhaahdo war aniga raganamadii anugu adeegi lahay oo ama dhibkii iga soo gaaro aan ku qaadi lahay malihiye dadka kale aan u dhaafa dhihi maayo laakiin wuxuu rabaa in ninkan la yidhaahdo daaci waa diintu uu adeegaa in la yidhaahdana waa rabaa wax yar oo dhib inay kusoo gaaraanna waa diidaya marka waxa weeyaan yuxibuuna an yuxmaduu bimaa lam yafcaluu qololo yirow qeybka noqonay marka noloshaas aan islahayn waa daaci dhib ma rabo noloshan gaalada waxaa rabaa inuu kulligeed uu raalli garay marka mawaaqifta lagu yaqaano waxaa ka mid ah haddii muslimiinta dhibka loo geysanaya nin oo muslimiinta ka mid hadduu ka caroodo ou ficil sameeyo sida aan maqlayno nin baad muslin ahaa dad gaale a dilay markii ay maqleen in nebiga wax laga sheegay ama nebiga lagu jeesyeesay ama ummad islaam dhan la baabi'iyey markay maqlaan nin waxaa laga yaabaa isagoon cid dirsata ay jirin jamaaca uu ka amar qadana aan jirin asiga min tilqaa'i nafsihi ficil inuu sameeyaa dhici karto waana dhacdaa ninkii markuu arrintaas maqlo ninkii noloshiisii baa khatar gelaysa marka waxa weeyaan maadaama nin muslim wax uu sameeyey wuxuu isleeyahay eedeedii amay adigu ku soo gaartaa oo maanta laguu qabsada markaasuu wuxuu bilaabayaa inuu adeegsado inuu arrintaas ou ceebeeyo uu yidhaahdo wax habboon ma aha ficil aada u qabdaran weeyaan islaamka beri buu ka yahay ninka sameeye asigaa mas-uuliyaddiisa qaadayo dadka muslimiinta ayaan arrintaas loo qabsanin war annaga taas kuma waafaqsanin adinkaan idinla mowqif nahay maxaad ka leedihiin saasuu maanta dhan ku haynaya tii ka horreysoo muslimiinta lagu sameynay ama maxaan ku idhaahdaa dalkooda gudahooda ha lagu dhibaateeyo ama kuwii meesha tagay ha lagu dilo ama gabadhii xijaabneed maxaan ku idhaahdaa marada ha laga fiiqo hadalka soo jeedi maayo wuxuu leey iska dulqaata laakiin hal nin hadduu ficilkaas ka qiiroodo oo wax qabto waxaa lagu yaqaanaa inuu maanta dhan gaalada maqashiina uu leeyahay waxaas waxaan u simanahay maaha annaga dhan beri baan ka nahay marka waxa muslimiinta ku dhacaya asiga kama murugooda laakiin gaalada waxa ku dhacay buu ka murugoona gaala jacaylka ma ah laakiin wuxuu leeyahay amaa kulligiin ladiin fahmaa war muslimiinta ninkaasaad la wada darajo tihiin in la yiraahdo yuu ka cabsanaya markaasuu wuxuu leeyahay war ninkaasi arrintiisa annaga yaa noola qabanin haddii muslimiinta dhib loo geystane wuxuu rabaa in la yiraahdo inaan laga hadlin oo muslimiinta hoose ay u qarsadaan arrintooda iyada ah marka ninkaas dadkaas noloshooda waa sidaas ha waxa weeyaan ninkaas wuxuu sameeyey war ninkan asigaa keligii sameeyey ma dhihin aniga dadkaasa isoo dirsaday ma dhihin jamaaca madaxee magaceeda kuma hadlin dhibabkii boqolaalka muslimiinta loo geystay mid ka mid aho asigana midka uu kaga jawaabay waxay ahayd sidii kuwa muslimiinta laayibadinka aad u tiraahdeen asigay ninkii laayibay gaar ku tahay oo kirishtaan iyo gaaloo dhan baa arrintaa ka dambaysa aadan u dhihin ninkan dadkan dhibka u geystay oo hal qof ama laba qof dilay asiguu gaar ku yahay ma dhahayaan muslimiinta iyo tatarufka iyo masaajidaha ka yimida iyo khitaabka oo karaahiyada ah yaa meesha ka yimid saas ay leeyihiin marka ninkan calaamada lagu yaqaano wuxuu ay gaalada agteedana raalli in laga noqdo muslimiintana ay raalli ka yihiin gaalada ay yidhaahdaan nin dulqaad badan weeyaan nin maxaa lala noolaan karo mutasaamix weeyaan gaalada inay yidhaahdeen muslimiintana inuu arkaa nin maxaan ku irahdaa daaci ah oo diinta u adeego xaggaana inuu ka ammaanan yahay intana uu ka ammaanan yahay laba qolo oo kasoo iska soo horjeedo si ay ku dhici kartaa in labadoodiba ay ka raalli kaa noqdaan labadan laba cadow isku awa marka waxaa kala geyna waa mabda midkood inaad ku biirtid waay waxay ahaataba ha ahaata mooye laakiin xaggana waa joogaa intana waa jooga waidaa khalow ilaa shayaaiinihim qaaluu inaa macakum inamaa naxnu mustahzi'uun ma anfacayso munaafiqiintii baabkoodii waa muslimiinta markay la joogaana adinkaan idinka midnahay gaaladay tegayana aniga adinkaan idinka midnahay ay leeyihin marka xataa fikirkaas asiga uu ku fikirayo waa fikir sakhiif ah oo aada u hooseeyo gaalada way ka caqli badan tahay dadkeennii baadiyaha markaan joognaa waxaan dhihi jirnay caqli gaale iyo indho quraanshaba lama arko gaalada way kaa og tahay haddaad si kasta isaga gadmaagtid waxaad ku kala tegsiyiin mabda inay tahay way ogyihiin ninkii sidaas ahaa maanta mutasaamixaa tahay adigaa wax kaa fiican ma jirto a lagu leeyahay waa laga waa laga waa lagu dulqaadanayaa markii waxaa la rabaa in qolo kale lala dagaalamo adigana madaxa lagu salaax jamaacaadka islaamiga marbaa waxaa la jira qoladaas may irhaab kuma jiraan waa qod lala tafaahumi karo oo dimuqraadiyaday aaminsiina doorashay galayaan kuwaas dagaalka wada unbaan annaga hadda aan kula jirna kuwii kale marka way faraxsan yihiin oo waxay leeyihiin annaga gaalada waabana taskiyeysa markii kuwii kale laga soo takhalluso oo dagaalka ku jiray ayagii baa loo yimid oo waxaa layidhi wixiina wax kama jiraan ayagii yaa lagu daray kuwii kale marka ninkan hadda moodayo in sidaa lagu jecel yahay markii dadka asiga ka daran inta loo kaalmaysta laga takhallusa asigaa loo soo jeesanaya waxaa lagu magacaabaya mutatarifaa tahay marka ninkii waa markii saa la yiraahdo waxa weeyaan inuu waashuu ku dhowaana ma anigii la yaqiin oo mawaaqiftaydi la wada yaqiinay oo dadka si sinan si sinaana ugula dhaqmayay miyaa sidaas aad igu tiraadeen buu leeyahay marka waxa weeyaan wuxuu isku xaawalayaa inuu adilo la yimaado bal mawaaqiftay dib ha loo akhriya aniga mutasaamix baan idiin ahay waad ku gafsantihiin inaad mutadarif igu tirisaan markuu ogaado waxaas uu sheegaya cidda jalaq u siinaysa inaysan jirin ee hawshi lagu qaado oo la yidhaahdo mutadarif baa tahay ee la dabagalo meeshuu istaagaba warqadda keen ee taxqiiq inta la geeyo iyuu ogaanayaa markaas inaysan masalada ahayn fulaana mutatarif ah oo argagixisa ah aysan ahayn masalada diin waay walan tardaa canka alyahuudu wala annasaara xataa tattabica milatahum baa kuu soo baxayso waxa weeyaan si kasta dhaba maadaama diintaba aad ku khilaafsan tahay intaasaaba dembi kaaga filanba ayib marka muxuu samaynaa ninka ayada markay biyaha godka ugu soo galaan mataa markaan runtiyaa timiday inuu mabdi'iisa ku adkaysto oo gaaladii ay isku dhacaan wixii ka laasimaba ha ka laasimaanee inuu islaamkii asiga ahaa ou awalba doonayay inuu dhib uusan u imaanin inuu faraha kala baxo dantii waxay keenaysaa inuuba dacwadii iyo diintii loo adeegayo o dhan oo ka dhex baxa ilmihii iyo suuqiisa iyo dantiisa iyo shaqadiisa bas ou ku ekaysto markii dadka weydiiyaan oo layihah war fulaanow maxaa kugu dhacay shaqadii waad ka tagtee markaasuu wuxuu leeyahay maya dacwadii iyo diintu adeegeed kama tegine laakiin taktiigan bedelay oo maadaama duruufta ay isbadashay dacwadii si kale aan uga adeega sidii awal la yaqiinay oo markaska muxaadar laga jeediyo khudba laga jeediyo taa laga jeediyo way adkaata laakiin si kale aan uga adeegaya war sidaas maxay tahay iska day adi mataqaanid waxaa weeyaan ma dhihi karo wixii waan iska dhaafoo dhibaa ii keenay ma dhihi karo marka wuxuu ku leeyahay may si gaar ahaan ugu adeegayaa buu ku leeyahay marka dadkii waxay ogaanayaan mabda'an uu awal dadkii u akhrinayo inuusan diyaar u ahayn inuu asiga daraaddiis dhib ay u soo gaarto marka wuu ka shifmayaa ilaahayna horey buu u ballan qaaday maa kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayhi xataa yamiiza alkhabiida min altayib yacni ilaahay dadka mu'miniinta ah isku jirkooda uga tegi maayo siday ay u yihiin oo dhan xataa yamiiza alkhabiida min altayib midkooda wanaagsan intuu ka dhex bixiyo midkii midkooda xun marka mu'miniina laysla sheeganaya laakiin waxaa dhacaya imtixaanaad imtixaanaadka waxaa lagu kala shaandhaynayaa dad badan yaa soo baxay oo waxaanba diyaar u ahayn naftooda iyo maalkooda inay u huraan marka sidaas awgeed baa waxaa wanaagsan ninkay dhahayeed aniga diin baan u adeegayaa in dacwada jidkeeda aysan ahayn mid ubax uu yaalyaalla ma ah marka taa daraaddeed haddii uu nin isku dayo inuu isu muujiyo inuun yahay nin diinta uu areegayo oyna run ku ahayn waxa weeyaan waa ku fadiixoobaya liannahu ibtilaa'aadka baa lagu kala baxay ilaahay wuxuu iri aliflaam miim axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun walaqad fatanna aladiina min qablihim falayaclamanna allahu aladiina sadaquu walayaclamanna alkaadibiin ilaahay wuxuu iri dadkamu waxay u maleeyeen in ay hadday yiraahdeen ilaahu waa ku rumaynay insaa keligeed lagu dhaafayo oo aan la imtixaanaynin miyay u maleeyeen baa ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala iimaanka aad sheegatay yaa ilaahay inuu run yahay iyo inuusan run ahayn sidii khalaa'iqdu u ogaato waa lagugu imtixaanayaa markaasaa layidhi imtixaankan adinka idin gaar ma aha umamtii horo waana soo dhaafno am xasibtum an tadkhulu ljannata walamaa yaatikum mathalu ladiina khalow aayadaas waan soo marnay marka waxaa la leeyahay dadkii horena saasaan u imtixaanay ilaahay wuxuu kala ogaanayaa kuwa iimaanka dhab ay ka tahay iyo kuwa beenta ay ka tahay imtixaanka waxaa lagu marsiinayaa nin iimaankiisa ku adkaysanaya wakhtiga dhibka iyo wakhtiga barwaaqada labadaba ina tahay iyo nin ay ka tahay intii dantaada soconaya islaamka la jaanqaad hadday iska hor yimaadeenna meesha ugu tag marka qofkii moodayo inuu dadka ka gado wuxuusa asiga ahayn horta marka hore dembi naftiisuu ka galay liannahu ninka doonayo waxna inuu aaminsanyahy u qarsan yihiin wax kalena dadka uu kula dhaqmo ninkaas waxau noqonayaa nin istustus ay bay noqonaysaa ilaahay wuxuu fadiixaynaya qiyaamadii markii la gaaro calaa ru'uusi alashhaad dadkao dhan yuu ku fadiixaynaya ilaahay wuxuu dadka u muujinayaa ninkan adduunyada markuu joogay wuxuu qari jiray waxaanuu idiin sheegi jiray laakiin xaqiiqadiisa waxaanay ahayd sidaasaa la leeyahay nabiga wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam man samaca samaca allaahu bihi waman raa'aa raa'a allaahu bihi ninkii istustus ha lagu maqlo wax u sameeyo ilaahay asigana sidaasuu dadka u maqashii doonaa oo markii hore waxuusan ahayn buu inuu dadka ka ogaadaan uu doonayay ilaahayna xaqiiqadiisa buu kashifi doonaa waman raa'aa ninkii dadka istusiyane raa'a allaahu bihi ilaahayna dadka uu tusiyaaho xaqiiqadiisuu qiyaamo soo saaraya marka maadaama ilaahay uu calaamulghuyuub uu yahay waa allaha jala jalaaluhu qofka wanaag sameeyo ilaahay asaa garana wanaaga ugu abaalmarinay ninka xumaan sameynaysa man camila saalixan falinafsihi waman asaa fa calayha ilaahay asigaa abaalmarin laakiin dadkan hadda aad iska gadaysid aad doonaysid inay wanaag iyo waxaad ahayn ay kaa rumaystaan haddayba xataa saas kaaga rumay maxay kuu soo kordhinayaan ma jannabay ku sii karaan ma adduunyo bay wax kugu siinayaan mujarad ay suuro fiican kaa qaataan keli ah maad intaas u samaynaysaa nafci iyo duri may leeyihiin jawaabti waa maya marka ninka muminka oo ah waxaa laga doonayaa kumaba sii jira ninka diinta uu adeegaye inuu ku dadaalo adiga baatinkaada hoos oo qalbiga ah iyo daahirkaada inuu baatinka ka fiican yahay dadka cibaado iyo wanaagay kugu yaqaaniin intay kugu yaqaaniin in ka badan inaad adiga samaystaa la doonaya saasaa ah muminka lagu yaqaana ayib waxaa haddana dadka mu'miniinta laga rabaa inay sameeyaan acmaal ay gaar u yihiin oo adiga iyo ilaahay mooye aad isla ogeyn inaad samaysatid qiraa'a qur-aan ha noqoto salaad ha noqoto sadaqa ha noqoto cibaado kale anwaacdeeda waa badan tahay oo dadka kale aad ka qaritid aad ka qarisid in tubdu sadaqaati fa nicim maahi wain tukhfuuha wa tu'tuuha alfuqaraa fahuwa khayru lakum dadka oo ilaahay qiyaamada markii la gaaro hooska ilaahay ku harsanayo waxaa ka mid eh rajulu tasadaqa bisadaqatin fa akhfaaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu yacni siduu u qarsanaa cibaadada dad inuu isaga gado oy wanaag ay u arkaan ma rabo ilaahay buu isaga gadaya jala jalaaluhu marka dadka waxa weeyaan haddii aysan jiri lahayn in la ibtilayna nin kastaba inuu sayd yahay buu suu haysan lahay laakiin waxaa lagu kala haray wakhtiga ibtilaacaadka ay yimaadaan marka ilaahay marna wuxuu kugu ibtilaynayaa nicmo inaad ku shukrisiduu fiirina marna ilaahay faqri iyo iyo cabsi iyo amni la-aanuu kugu ibtilaynaa inaad ku sabartidaa lagu fiirinaya wabalownaahum bilxasanaati wasayi'aati lacalahum yarjicuun ibtilaaha lagugu samayna waxaa looga gol leeyahay inaad ilaahay u laabatay jala jalaaluhu marka dadkan inay islaamka u adeegayaanna iska dhigaya waxna aan u qabanaynin daawo ma laha ilaa marka horeba dacwada islaamka howsheeda la bilaabay ay waxay ahayd manhaj tarbawi ah oo cid kasta lasoo mariyo in ay soo maraan oo loo akhriyo markaa qofka daaciga sifaadka laga rabo inuu ilaahay iska gado bani aadamna iskaditaankiisana waxbana ayna ahayn ee baabulmunaafiqiin keliya uu ku gelinaya marka dadkii ambiyada ahay waxay dhib soo qaadi jireen bal arag ilaahay wuxuu noo sheegay jala jalaaluhu ambiyadii ilaahay uu soo diray iyo rusushii waxaysan la kulmin aqwaamteeda maba jirinba ilaa qaarkood laga dilay ina aladiina yakfuruuna biaayaati illahi wayaqtuluuna annabiyiina bigayri xaq wayaqtuluuna aladiina ya'muruuna bilqisti min annaasi fabashirun bicadaabin aliim ayada waxayna tusinaysaa dadka ilaahay aayaadkiisu kufriyeen wayaqtuluuna annabiyiina nebiyaashana dilayeen marka nebiyaal la dilay inay jiraan oo wamaa naqamuu minhum ilaa an yuminuu billahi alcasiizi alxamiid ilaahay ay rumeeyeen daraaddeeda dagaal loogu qaalay ilaa qaarkood laga dilay qaarna dhib loo geystay ayib waxay dilayaan wayaqtuluuna aladiina ya'muruuna bilqisti min annaas dadka cadaalada iyo wanaagga dadka ugu yeerana waa la soo dili jira iyagana marka ninka muminka ah oo ilaahay diintiisa dadka ugu yeera waxaa la rabaa inuu suu arintaas xil gaara isaga saaro inuu akhristo rusushii siiradoodii saxaabadii dadkii saalixiinta ahay waxay dadkoodii kala kulmeen iyo dacwada mabaadida ay kala kulmeen soo uu ogaado dhibkaa lagu qabtay maca daalika guusha ay ka gaareen markay ku adkaysteen liannahu ilaahay wuxuu ogaaday niyadooda inay wanaagsan tahay markaasuu ilaahay juhuudkooda u barakeeyey marka injaazaadkii iyo wanaaggii ay nooga tageen baan ku noolnahay dhulkan islaamka oo maanta lagu naaloonayo dad baa dhiig ku daadiyey oo noo furay oo gaaladii ka qabsaday aan annaga maanta ku naaloonayna dhulkii ayada ahay baan faraheenna inaan ka bixina aan doonayna annaga marka haddii annaga aanan kari karin dadkaas waxa guul ay gaareen ina sideeda aan inan wax kusii darnay ahayd ayaga meelay gaarsiiye annagana inan kusii darnay ahayd haddaan wax ku dari wayno aqala taqdiir guushii ay xaqiijiyeen inaan ku sabarno inaan haynay ahayd aqala taqdiir haddii aan waxna ku dari wayno guul kalen aan keeni wayno guushii noola dhiibayna aan ku xadgudubno oo aan faraheenna ka bixinno marka annaga waxaan khatar u taagannahay in markaa la yidhaahdo kuwa ma astaahilaan dacwada iyo howsheeda inay u qumaan ma astaahilaane ha laga wareejiyo ama hanala halaago ama meel kale hanagula tuuro ilaahay dad kale subxaanah wa tacaala uu la yimaado walidaalika aayadda waxay leedahay wain tatawallow yastabdil qowman hayrakum huma laa yakuunuu amhaalakum tatawalowdaas mar waa gaalnimo oo diintii oo dhan baad ka laabateen mar waxa weeyaan sidii ladinkaga rabay in islaamka ugu gurmataan ayaad ka gaabiseen wixii ahaatabo haddii sidii ladinka rabay aad ka soo bixi waysaan ilaahay wax kuma aha dad kale inuu idinku bedel qaato uu dad kale keensado aan adinkana idinla mid noqonayno ilaahay wuxuu ka doonayay siday yihiin uu furinay marka aayaddu waxaan ka fahmaynaa ilaahay nasrigiisa iyo dacwadeeda waa soconay ama dadkii gacmahooda ku socotay noqda adinka haddii kale dad kaloo idinka wanaagsano gacmahooda ku soconaysa yaa loo dhiibayaa sidaasay macnaheeda ka dhigan tahay diintan waxa weeyaan fi nihaaya ayadaa guushi iskale ilaahayna meelo badanoo noogu sheegay yuriiduuna liyudfiuu nuur allahi biafwaahihim wallaahu mutimu nuurihi walow kariha alkaafiruun gaaladan oo dhan maanta waxay u gurmanaysaa nuurkaas islaamkaa in la baabi'iyo ilaahayna wuxuu ballan qaaday wallaahu mutimu nuurihi nuurkaas ilaahay waa dhammaystiraa walow kariha alkaafiruun gaaladaaba haba nacde marka waxaan wax istaaji kara male waa amar ilaahay laakiin annaga anagula imtixaana oo marmar baa waxaa dhacaysa ikhtibaaraat huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda wa diini ilxaqi liyudhirahu cala addiini kullihi walow kariha almushrikuun ilaahay rasuulka asaa soo diray hanuun buuna la soo diray iyo diin xaq ah liyudhirahu cala addiini baa ilaahay waxa dadka kale diin ay u yaqaaniin in laga sara mariyo yaaba ambiyada loo soo dirayba ou rasuulkeenna uu hormuud ugu yahay walow kariha almushrikuun marka dacwada marka maadaama ay saas tahay oo risaalatu lambiyaa ay tahay way ka weyn tahay inuu qof inta qaabto hoosta qandigiisa hoos ou gishto ou danihiisa ku fufushada way ka weyn tahay naftaada iyo maalkaada la rabaa in ayadoo lagu bixiya mooye in laga danaysto oo la gacmagacmaysta ma anficayso marka waxa weeyaan haddaadan adiga raganimadeeda lahayn jidkeeda ka wareego haddaad leedahayne ahlan wasahlan dacwada daday leedahay dadna cabsida iyo waxaa lagu yaqaanaa iyo dacfiga marka nin kastaba meesha aan loogu talagelin yousan imaanin nin shaacira wuxuu iri khalaqa allahu lilxuruubi rijaalan wa rijaalan liqascatin wa hariid ilaahay dadna wuxuu u abuuray dagaalada waa raggeesiyaal ah oos oo macnaha aan soomalaabashaan leh dadna ilaahay waxau u abuuray buu iri liqascatin wa hariid cunnimad bas qasca xeero oo raashin ku jiro inuu la daldalo laakiin in maskaxdiisa uu ka shaqaysiiyo oo almacaali walmakaarim alcaaliya uu ka shaqeeyo warkaas ma jirayso marka ugu dambayn maadaama aan qeybtii ugu dambe aan nimiday waxaan leenahay dacwada islaamka way soconaysaa siday ilaahay ugu talagalay shay soconaysaa raaya islaamkana waa saramari doonaa asiga yaa kownkan la wareegi doono iyadoo cid ka hor istaagi karta ay jirin nin macnaha diido iyo nin ogolaadaba way fulaysaa waa wacdi ilaahay laakiin inta imtixaanaadkan socdo tilka alayaamu nudaawiluha bayna annaas laakiin fii nihaayati almataaf muslimiinta yaa caalamka gacantooda ay kormaraysaa walaqad katabnaa fi zabuuri min bacdi dikri ana alarda yarihuha cibaadiya asaalixuun ilaahay sidaas buu suurat alambiyaa ku yiri kitaabka zabuur waxaan ku qornay in ardadan ay u dambay doonaan dadka saalixiinta ah marka cid istaagi karto madaxweyne fulaan iyo malik fulaan iyo dacwada meesheeday ku soconaysaa wallaahu khaalibun calaa amrihi walaakina akhara annaasi laa yaclamuun maadaama ilaahay u qorshay sidaas inay arrin ku dhammaato sidaas unbay ku dhammaanaysaa waxaa kale waxa weeyaan waa waa shimbiro uhees tii ilaahay unbaa soconaysay jala jalaaluhu marka adigoo qaafiladaa socoto ama raggii ay ku socotay ka mid noqo sharafteeda yeesho ama meeshaa ka fadhiiso laakiin dhexyaal lama doonayo xaggana waa lug baa iigu jirta intan lug baa iigu jirta ma anfacayso ama dadka aan waxba aan ahayn oon ilaahay agtiisa waxba ka ahayn xibin ka noqo ama dadkaas mabaadida waaweyn iyo ahdaafta islaamka uu adeegayo mid ka noqo marka adiga ay khiyaar mid kaloo saddexaad ma jiraan haddii ilaahay qalbigaada uu hanuuniyo oo aad intaas isku dhibtidne waxa dhanna ilaahay wuu kaa kafaalo qaadaya sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed waaalihi wa saxbihi ajmaciin